Wasaaradda Amniga Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo tababaro ugu qabatay saraakiil loogu talagalay inay ka shaqeeyaan xafiisyada joogtada ee caawinaadda bulshada iyo gargaarka degdega ah kaasoo lagu baranayay kor u qaadidda aqoonta booliska Jubbaland. Waxaa ka qayb galay tababarkan ciidanka booliska, agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Jubbaland iyo qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda. Agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maamulka Jubbaland Xareed Kiilaas Cabdi ayaa ka waramaya tababarkan.
waa capacity building training wuxuu daba socdaa wuxuu daba socdaa waxaan soo qaadanay laba maalin oo oo physical assessment ah oo aan tagnay rugaha waxaa kaloo waxaa kaloo ku xogay consultation oo two days ah oo aan ku qaadanay taliska aan ku qaadanay kana wuu daba socdaayo marka waxaa loola jeedaa waxay tahay muhiimadda waxay tahay in dadkii macnaha rugahaas uu adeegi lahaa bulshada in macnaha la tayayo oo kor loo soo qaado trainingka focuska wuxuu saarayaa qaabka aada oola macaamili lahayd ruuxa dhibanaha iyo ma garanaysaa iyo waxyaabo badan oo kale oo ay ka mid tahay xogta xogta qofka in la qariyo oo ma garanaysaa ay asturnaato maxaa yeelay ruux waxaa kuu imaanayaa waxyaabo badan ka sheeganayo marka si professional ma aha in wixii xafiiska kugu imaaday inaad suuqa uga sheekaysid ama dad kaloo saaxiibadaada kula shaqeeyo aad u sheegto ad hebel baa gabar baa ii imaato sida baa ii dhahda ama nin baa ii imaado sidan ii dhahay wax macquul ah ma aha oo quruxsan marka xogtana in la xafido shaqadaasna dad weynaha loo qabto yaa xooga weyn oo hod training uu saaraya ay tahay marka insha allah waxaan filayaa trainingka waa one day markuu noo dhammaado isbedelo badan inaan dareemi doono waa skills iyo waxaad in lagugu soo kordhinayo la doonayo in magaranaysa lagugu tayayo lagugu soo kordhiyo marka insha allah saasay hawsha tahay waana one day traiino kaloo badanna way soo socdaan tababarkan ayaa door ka qaadan doona in bulshada ay helaan adeegyada ay u baahan yihiin looguna shaqayn doono si wanaagsan